wasiirka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane sheekh mukhtaar roobow cali oo ay weeliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane xildhibaan saalax shariif sayid agaasimaha guud iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday wasaaradda ayaa maanta kala wareegay safiirka dowladda qatar u fadhiya dalkeena soomaaliya deeq kutubo diini ah deeqdan kutubada ah oo isugu jirtay kutubo qur-aanka kariimka ah iyo kutubo kale oo la xiriira culumta islaamka ayaa ku timid kadib dalab uu wasiirka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya u diray dhigiisa dalka qatar si qeyb ay uga noqdaan maktabad ay qorsheynayso in ay furto wasaaradda wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane sheekh mukhtaar roobow cali ayaa ka waramaya deeqdan kutubada ah ee lagu wareejiyey isaga oo ka mahad celiyey kutub nooga timid dowladda qatar wasaaradooda awqaafta iyo dowlaba ka timid oo lagu soo wareejiyey wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya runtii kutubtaas walaalaheen waa kala wareegnay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr kutubtan waxay isugu jiraan kutub cilmiya iyo masaaxif qur-aanulkariim ayay isugu jiraan haddana kow iyo labo uma ahan intay kutub usoo hadiyeeyeen walaalahooda reer soomaaliya intii horena jazaakum allahu khayr baan leenahay intanuna jazaakum allahu khayr baan dhahayna kutubtan waxay ahayd runtii dalab annaga naga tegay oo naga yimid walaalaha aan ka codsanay waxaan rabnay maktabad weyn ee wasaaratul awqaaf wa shu-uunu diiniya soomaaliya taabacsan inaan aas aasno ayaan rabnay waana aasaaskii ugu horeeyey waa hal conteynar oo noo yimid kuwo kalena insha allahu waa ka filaynaa say noo sheegeen maktabaddaa la ta'siisinayo oo maktabad weyn noqon doonto mutaalaca iyo buxuus iyo laga samaysto ayay hadda kutubtan aas aas u yihiin waa la kobcin doonaa waa la badin doonaa insha allahu tacaala maktabadaas oo runtii hadda walaalaheen qatar ay wax ku bixiyeen cid kastoo wax ku bixinaysana aan soo dhaweynayno inay noqon doonto maktabad qaran oo weyn oo ajiyaal iyo soo socdo ay ka faa'iidaysan doonaan walaalaheen mar kale waxaan leenahay jazaakum allahu khayr runtii waa dowladda dowladaha waxay ka mid yihiin soomaaliya aan marna ka harin oo aad u garab istaagay mushkil kastoo jirtay